cali sugule fanka waxaa kasoo bilaabay hargeysa qoladii la odhan jiray walaala hargeysa dadkii abuuray buu kamid ahaa cali sugule inkastuu in yar ka dambeeyey walaala hargeysa waxaa sameeyey cabdillaahi qarshi iyo xuseen oo faarax dabeetana qoladii loodkii dambe kusoo biray buu ahaa laakiin rukumadii ugu waaweynaa buu kamid ahaa walaala hargeysa ee radio hargeysa ka shaqayn jiray halkaasuu markaa kasoo bilaabay fanka halkaas markaa ruwaadihiisii ugu horreeyey ruwaadii ugu horreysay oo la odhan jiray himiladeena kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii iyo heesihii gobonimadeedii wadacaanka ahaa ee la yaqaana halkaasu kasoo bilaabay siaan ka warqabno waxaad kamid tahay dadka qoraalada ka sameeyey taariikhda cali sugule marka bal haddaad fikir kooban naga siisid sugaanta cali sugule mid nooceeya bay ahayd cali sugule sugaantiisu waxay ahayd mid dhab ahaantii bedeshay sugaanta sidii hore lagu yaqaanay wuxuu ereyo fudud oo dhib yar oo dadku wada fahmayaan ayuu oo xambaarsan laakiin micno weyn iyo image imagery aada u sarreeya ama ama taswiir aada u sarreysa ayuu kusoo gudbin jiray suugaantiisa marka erey yaroo fudfudud intuu yidhahda bay ereyadaasi haddana noqon jireen qaar halkudhaga oo xikmad weyn wata oo aan aan aan aan aan si dhib yar lagu iloobin ayay kamid ahay y saasoo cali sugule suugaantiisu mid dhib yar laakiin xikmad weyn xambaarsan had iyo jeer ayay ahayd riwaayadaha iyo maansooyinka lagu xasuusan doono cali sugule maxaa kamid ah waxaa kamid a riwaayadii ugu horreysay cali sugule uu sameeyey waxa waxaa la ohan jiray himiladeena wuxuu sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxaa ku xigtay indasarcaad oo laba iyo lixdankii ahayd oo ay ku jirto heestii caanka ahayd nin lagu seexdo waa seexan waxaa ku jirtay bahuraan oo uu sameeyey shan iyo lixdankii oo ay ku jirtay heest heestiiyadna caanka ahayd la yidhaahdo africai hurudoy dhagax iyo dabka ayaa ku xigay lix iyo lixdankii waxaa ku xigay midnimo oo midnimadiini mugday gashee magaceen ba iyo heestii loodhan jirtay ku jirta uu sameeyey toddoba iyo lixdankii waxaa ku jirtay heesa waxaa kaloo ku jirtay riwaayadda waabaa beriyey bilicsan heestii la odhan jiray caanka noqotay kalahaab baa ka dambeysay oo uu sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii oo ay ku jirtay heestii la odhan jiray mahadin hadallais yidhaahdaa waad arkaysaa hees sida u qurux badnaayo hees walow sameeyaaba ay noqotay mid halkudhaga waxaa ku xigtay oo ugu dambeysay inta weli waddanka kasoo bixin heestii ruwaadii la odhan jiray sheeg iyo shareer oo uu sameeyey sagaal iyo lixdankii intaa kadambow way kala dhaceen iyagii way way iskhilaafeen iyaga iyo magaranaysa dawlad qoladii tawrada ahayd oo cali sugla wuxuu kamid ahaa raggii ugu horreeyey ee tawradu xidha markii ay meeshaba qabsato saa awgeed buu markii dambe waddanka uga soo baxay intii dambe wuxuu ku noolaa dalka imaaraadka carabta oo adiguna muddo badan aad ku noolayd marka bal qof ahaan cali sugule qof cankeye buu ahaa cali sugule dhab ahaantii waan ku nool in badanna waan waanu kulanay in badanna waan la sheekaysay taarikhdiisana waan ka waraysay dhab ahaantii mar baa waxaan ka qoray maqaal la yidhaahdo singing into a vacuum labadii kun iyo afartii oo ad garanaysaa waxa weye waxay ahayd the tragedy of somali playwright waxa weeye cali sugule waxaanu iskugu nimi maalintaasi aan maqaalka ka qori doono xaflad dhalinyarada soomaaliyeed ee ka baxday iskuullada sare ee waddanka imaaraadka intooda ugu sarsareysa lagu lagu magaranaysaa shahaadooyin lagu siiyo oo magaranaysaa lagu sharfo taas baanu isugu nimi dabeetana markii xafladii la furay ba cali isugule hees buu usoo sameeyey doonii meesha laga qaado heestii buu midhaheegii tiriyey arday dee dhaqa caruur ku kortay carabtuna soomaali garanayn bay ahayd tii bay fahmi waayeen markaasaa cidi qosi weydey markaasaa cidi shacab ka tumi weydey cali sugulo miisaankiisa anigu aan garanaya dadka waaweyn meesha fadhiya ayaa wuxuu noqday nin iska dee meesha hadadlayo oday soomaaliyeed una ayuu carruurtii la noqday intaa yar dabadeed baa hees la qaaday af carabi ah heefti heestii af carabigii carruurtii ay ku muraaqootay taas ay u kaliftay inaan qoro maqaalka la yidhaahdo singing into a vacuum waa ninkuu heesaya meel maran oo kale ay ayay noqotay marka cali sugule wuxuu ahaa nin bashaashi ah wuxuu ahaa nin akhlaaqad wanaagsan wuxuu ahaa nin dad la socod leh wuxuu ahaa nin magaranaysa cid walba yar iyo weyn dadka la socdo very modest ah ayuu ahaa wuxuu ahaa nin hibe leh oo isagoon isku dhibin wakti dhib yar ku suureeya oo ku sameeya firada uu rabo ku sameeya sugaan ahaan ku sameeya buu ahaa wuxuu ahaa nin dadku u siman yihiin wuxuu ahaa nin soomaalinimada iyo midnimada je iyo mid nin soomaalinimada jecel buu ahaa wuxuu ahaa nin afka soomaaligana jecel oo dee heestii la odhan jiray af qalaad aqoontu miyaa halkay kasoo bilaabantay waxay shan iyo lixdankii ayuu ayuu heesta tiriyey raadiga ku jirtay marka cali sugule wuxuu ahaa nin dhab ahaantii shaksiyad ahaana wanaagsan talented ah rukun kamida rukumada ugu waaweyn ee taarikhda soomaalida kadibay buu noqon doonaa an laakin la iloobi doonin dhab ahaantii cali ciil kagama dhiban baan odhan karaa taariikh weyn ayuu maanta nooga tegay soo shaqeeyey waxa ugu badnaa magool oo ruwaayadiisa inta ugu badan masashay oo aan iyadna wax dheexaa pamflet ka qoray lagu soo lagu soo nasriyey majalada la yidhaha bildan ee axmed sabatri jaamacadiisa kasoo baxda heesi markaa riwaayadii amigoo lasa uu la sam- ee u qaad ee doorka ka ciyaarto calis uu la sameeyey waxaa kamid ahayd mahuraan oo af galaada qoontamiyaha ku jirto waxaa kamid ahayd sheeg iyo shareer oo ay ku jirto imada daali daali haysti la odhan jiray waxaa ku jirta gobanimo qaar fara badan oo caynkaasa ayaa kamid ah marka cali sugule taariikh weyn bu ummadda soomaalida ku yar waa nasiib daro inuu waktigan oo kale maanta ay isaga iyo rag kaloo lamid ahaaba oo waaweynaa oo ay kamid ahaa xasan sheekh muumin oo kamid ahaa xuseen oo faarax oo kamid ahaa cabdillaahi qarshe ay ku dhintaan dibadda iyadoo soomaaliya ay burbursan tahay oo hibradii ay usoo dagaalameen aanay waxba ku haynin dhab ahaantii waa nasiib daro laakiin markay soomaali la helo magacoogu weligood buu jiri doonaa